Hooyo Fadumo Cali oo ku nool kaamka Gabooyo 1 ee magaalada Beledweyne ayaa ku dhiiratay inay gudaha kaamka ay ka dhex abuurato fursad ganacsi si ay nolosha carruurteeda uga maarayso. Adeegyada ay iibiso ayaa waxaa ka mid ah khudaarta, bugaagta noocyadiisa kala duwan sida oomada, dharka lagu dhaqdo, nacnaca, xaanjada iyo waxyaabo kale. Radio Beerula ayaa uga warantay waxyaabaha ay gado iyo sida ay nolosheeda uga maarayso iyadoo codsatay in kor loo qaado ganacsigeeda.
Kaamka Gabooyo 1 aan joogaa miiska waxaa ii saarnaa jiray yaanyo, barandho, oomo, maris, waxyaalo nacnac, xaanjo wax saas aa ii saarnaa jiray. Fatahaadii baa igala tagtay dhowr jeer baan fatahaad ka baxnay. Lix cunug baan ka maareyn jiray. Hadda wax lagu maareeyo male. Miiskii baa iga burburay. Waxaan rabaa in la i taakuleeyo oo maalgelin la i sameeyo. Miiska waxa saaran awal lix cunug baan ka maareysi jiray. Hadda lagama maareyn karo fatahaadii baa la tagtay dhowr jeer ee fatahaad la bixisay. Fatahaadii aa igala tagtay miiskii wuu iga burburay isaga ruuxiisa samays wuu u baahan yahay. Waxaan rabaa taakuleys jiray lix cunug dharkooda, gogashooda, waxbarashadooda aan ka maareyn jiray. Hadda dib buu isku guray. Waxbarasho lagama maareyn karo, akhri lagama maareyn karo, cunto lagama maareyn karo. Miiskii dib buu isaga kaga cunay. Saan uu u yar yahay waa iska fahmaysiin waxa saaran miis intaan la eg. Waxaan rabaa in ay taakuleysiin. Waxaan joogaa kaamka Gabooyo. Walaalaha muslimiinta ahna waxaa idaga codsanayaa inaad maalgelin iyo garab istaagtiin taa ay taakuleysiin. Miiska waxyaalaha aan ku gado wixii khudaar waxaan u doonaa dabageed. Wixii oo kaleeto oo iska bagaasha waxaan u doonaa dukaamo meelo ka fogfog baan u doonaa. Bijaada wuu iska bixi waayay. Bijaada lacagta iyo lacagtii oo ku soo gadayay way isla waxay weysay. Wixii lug laguma keeni karo waa fogtahay waa inaa bijaad soo raacdi. Bijaadiina waa ka maareyn waayay. Ganacsigaas inaa kor iigu qaadiin oo garab qabatiin baa u baahana.
Hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa kaalin muuqata ku leh korinta iyo waxbarista carruurta si ay ula jaan qaadaan carruurta kale.